aad baad u mahadsan tahay haatanna wararkii ugu dambeeyey howlgale lagu dilay laguna dhaawacay ciidamo yuhuud ah ayaa saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay diigaano dhaca jiida khaza warbaahinta maamulka yuhuudda ayaa maanta tabinaysa warar tilmaamaya howlgallo lagu naafeeyey ciidamada yuhuudda ee ku sugan jiida khaza kuwaasi oo ka dhacay goobo kala duwan oo ku yaala xeendaabka go'doonsan ee khaza iska hor imaadkan dhexmaray dagaalyahanno ka tirsan kooxaha muqaawamada iyo ciidamada yuhuudda oo ka dhacay beetlaahiya ayaa sida uu qiray maamulka yuhuudda waxaa lagu dilay laba askari halka laba kalena lagu gaarsiiyey dhaawac halis ah mandiqada alcataatir ah ee dhacda bartamaha jiidda iyadana siday tilmaamayaan wararka ka soo baxaya kooxaha muqaawamada waxaa halkaasi ka dhacay weerar kamiin ah oo ay dagaalyahanno ka tirsan wax iska caabinta ku beegsadeen ciidamo lugeynayay oo ka tirsan kuwa yuhuudda kamiinkan oo ay dagaalyahaano ka tirsan kooxaha muqaawamada u adeegsadeen gantaalada garbaha laga rido ayay sheegeen inay dileen kuna dhaawaceen xubno ka tirsan ciidamada yuhuudda ee lala beegsaday sidoo kale guri ku yaala xaafadda al-shajaaciya ayaa iyadana waxaa lagu beegsaday askar yuhuud ah oo halkaasi ku dhuumaalaysanayay kadib weerar gaar ah oo ay halkaasi ka fuliyeen kooxaha wax iska caabinta ee falastiin howlgalkan ayaa isagana waxaa ka dhashay waxyeelo kala duwan oo aan weli la xadidin islamarkaana gaartay ciidamada yuhuudda ee ku sugnaa goobta uu weerarka ka dhacay dhanka kale in ka badan saddex iyo toban qof oo reer khaza ayaa ku shahiiday duqeymo uu maamulka yuhuudda ka geystay jiida khaza ilxogeedyo caafimaad oo ka soo baxa khaza ayaa baahiyey warar tilmaamaya duqeymo ay diyaaradaha maamulka yuhuudda ka fuliyeen xaafadda alkaramah ee dhacda galbeedka magaalada khaza halkaasi oo ay ku sugnaayeen dad shacab ah saddex iyo toban qof ayaa la xaqiijiyey inay ku shahiideen ay weli jiraan dadyow la la'yahay oo ka hoos jira burburka ka dhashay duqeynta ugu dambeyntii dowladda yuganda ayaa jartay iskaashigii militari ee kala dhexeeyey jarmalka ciidamada yuganda ayaa ku dhawaaqay inay jareen gebi ahaanba wada shaqayntii militari ee kala dhexaysay jarmalka iyadoo tallaabadan ay ku timid kadib markii dowladda yuganda ay ku eedeysay safiirka jarmalka u fadhiya kambala inuu ku lug leeyahay howlo kharibaad oo ka socda gudaha dalkaas afhayeen u hadlay ciidamada yuganda ayaa bayaan rasmi ah oo uu ka soo xigtay barta ex ee horey la oran jiray twitter-ka ku sheegay in ciidamada difaaca ee yuganda ay si deg deg ah u hakiyeen dhammaan dhaqdhaqaaqyadii dhanka difaaca iyo iskaashiga militari ee kala dhexeeyey jarmalka waxa uu intaasi ku daray afhayeenka in go-aanka uu salka ku hayo warbixinno sirdoon oo lagu kalsoonaan karo kuwaasi oo ah in safiirka jarmalka uu ku kacay fala liddi ku ah xasiloonida yuganda isagoo aan bixin faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan nooca falalkaas iyo sidoo kale nooca iskaashiga militari ee kala dhexeeyey labada dal iyadoo aysan jirin war rasmi ah oo weli ka soo baxay dhinaca jarmalka ama safaaradda jarmalka ee uganda arrintan ayaa timid iyadoo ay cerka isku sii shareerayso xiisadda u dhexaysa uganda iyo qaar ka mid ah dowladaha reer galbeedka gaar ahaan kadib markii ay si soo tareen dhaleeceynta loo jeedinayo dowladda uganda ee la xiriira xuquuqda aadanaha iyo xorriyadda siyaasadda oo ay ka mid yihiin xadgudubyo ka dhan ah mucaaradka siyaasadeed iyo caburinta dibadbaxyada rayidka